sabuuraddii siddeetan iyo afaraad rabbiga ciidamadow taambuugyadaadu sidee bay u yihiin wax la jeclaado naftaydu waxay u xiisaysan tahay rabbiga barxadihiisa qalbigayga iyo jidhkayguba waxay u dhawaaqaan ilaaha nool haa shimbirtu waxay nafsaddeeda u heshay guri dabafallaadhuna buul ay yaryarkeeda ku dhasho kaas oo ah meelaha allabarigaaga rabbiga ciidamadow boqorkaygiiyow ilaahaygiiyow waxaa barakaysan kuwa gurigaaga deggan weligoodba way ku sii ammaani doonaan waxaa barakaysan ninkii xooggiisu xaggaaga ka yimaado oo ay jidadka sare oo siyoon qalbigiisa ku jiraan markay dhex maraan dooxadii oohinta waxay ka dhigaan meel ilo badan leh haa oo roobka hore ayaa barakooyin ka buuxiya way xoogaystaan oo weliba way sii xoogaystaan oo midkood kastaaba ilaah buu ka hor muuqdaa siyoon dhexdeeda rabbiyow ilaaha ciidamadow baryadayda maqal ilaaha yacquubow baldhegta ii dhig seelah ilaahow gaashaankaygiiyow bal eeg oo balkaaga la subkay wejigiisa fiiri waayo maalin barxadahaaga la joogo way ka sii wanaagsan tahay kun maalmood oo kale intaan teendhooyinka sharka joogi lahaa waxaan ka sii jeclaan lahaa inaan guriga ilaah idid jooge u ahaado waayo rabbiga ilaaha ahu waxa weeye qorax iyo gaashaan rabbigu wax wanaagsan kalama hadhi doono kuwa si quman u socda wuxuuna siin doonaa naxariis iyo sharaf rabbiga ciidamadow waxaa barakaysan ninkii isku kaa halleeya